habeen wanaagsan idilkiinba waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo wararkaasi idinkaga imaanayeen haddii aan ku bilowno xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kalfadhigoodii ugu horreeyey waxa ay ku yeesheen magaalada muqdisho kalfadhigaani ayaa waxa uu ka dhacay dhismaha xarun cusub oo turkigu uu u dhisay aqalka sare waxaana kalfadhigan iyo xarunta xariga ka jaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddaba wariyahayaga magaalada muqdisho seenab abuukar maxamed ayaa warbixintan kasoo dirta halkaasi dhismaha xarunta kumeel gaarka ee xubnaha aqalka sare oo ku taala degmada shibis ee gobolka banaadir oo ahayd xaruntii hore ee kuleejada nova soomaaliya ayuu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta xariga ka jira sheegay in inkastoo goob waxbarasho oo adeegyadeeda u dhammaystiran yihiin ay tahay haddana ay lagama maarmaan u noqotay inay ku shiraan xubnaha aqalka sare inta laga dhisayo dhismo weyn oo ay yeelan doonaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya gurigan guri loogu talagala guriga caamka ah mxuu ahaay iskuulkii kuleji nova somala la dhihi jiray qaybtii weliba gabdhaha ay deganaa jireen waayo dhulkan laga dhisay gurigan dabcan gurigii hore markuu baaba'ay kadib gurigan marka waa gurigaas loogu talagalay in lagu barto farsamada casriga ah ee technolojiga iyo sayniska maanta adduunyadu ay waxaysantay oo ay macnaheedu maaha in hawshaas laga maarmay waa halkeedii guriguna waa gurigiisii haddii alla yidhaahdo laakiin waxaan u sii isticmaalaynaa baahidan degdega ee hadda jirta ee ah in uu hawl galo aqalkii sare ee baarlamanka federaalka soomaaliya haddii alla yidhaahdo guud ahaan baarlamanka federaalka soomaaliya ee aqal uu leeyahay oo labada guri daar uu leeyahay oo labada aqalba ay ku kulaysan yihiin oo aad iyo aad u ballaaran ayaa mustaqbalka dhow dhismi doonta haddii alla yidhaah so inta markaa ay gurigaasi uu ka dhammaanayo dhismihiisuu ka dhaqangalayo ayaa halkani aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah uu sii isticmaali doonaa kadibna waxay dib u noqon doontaa xarunteedii waxbarasho ee awalba loo dhisay ee loogu talagalay xaruntan oo ka mid ahayd goobihii ku burburay dagaaladii ka dhacay dalka oo haatan si casri ah loo dhisay ayaa waxaa hirgelisay dowladda turkiga safiirka dowladda turkiga ee soomaaliya oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qaybgalay munaasabadda ayaa ka sokow inuu bogaadiyo xubnaha aqalka sare baarlamaanka wuxuu dhanka kala caddeeyey in dowladdiisu ay sii wadi doonto caawinaada walaalahooda soomaaliyeed si loo taageero geedi socodka nabadda dalka guddoomiyaha kumeel gaarka ee aqalka sare maxamed xuseen raage oo maanta shur guddoomiye kalfadhigii koowaad xubnaha aqalka sare kadib munaasabadda xariga looga jiray xaruntan cusub ayaa ugu mahad celiyey dowladda turkiga xarunta ay maanta ku shireen mudana madaxweyne waxaa maanta farxad weyn ah oon aad iyo aad wax loo riyaaga ah inaad maanta aad furaysid aqalkii sare oo soomaaliya aqal sare ayna hore u lahaa jirin adigana aad noqotay mudan madaxweyne ninkii ugu horreeyo aqal soomaaliya oo aqalka saraa fura aad noqotay aad iyo aad aan kugu mahad celina waxaan rabaa inuu mahad celiyo dowladda turkiga oon walaalaha nahay oo gurigan noo dhistay waxyaalo badan oo soomaaliya u qabatay oo aad iyo aad u fara badan waxaan aad iyo aad soomaalida ay u xusiisan tahay turkigu waxay qabteen walaalnimaday noogu soo gurmadeen aad iyo aad aan u xusiisannahay waxaan rabaa maanta ilaa hadda waxaan ka sugaynaa madaxweynaha inuu noo furo kalfadhigii koowaad ee mataqaana hadalka sare nidaamka aqalka sare oo ah hanaan ku cusub siyaasadda soomaaliya ayuu madaxweynaha oo kalfadhiga hadal ka jeediyey xubnaha cusub kula dardaarmay inay si cadaalad ah u gutaan waajibka culus ee horyaala islamarkaana ay iska ilaaliyaan wax kasta oo isqaqabsi ku keeni kara hay-adaha dowladda waxaan rajaynayaa bilow barako oo meel fiican ka bilowda oo aan dib u hakasho iyo daahid aan lahayn aqalka howlihiis inay ku bilowmi doonaan waxaan rajaynaynaa inay aad iyo aad nooga yaraan doonto iska hor imaadka ama isqabqabsiga maxaanku idhahdaa institutionska dowladnimada dhexdeeda annagu sidii aad adiguba aad ka warqabtaan waayihii dambe oo dhan waxaa lagu soo shaqaynayay sbiritka ah wada oggolaansho in la isqanciyo oo wixii aan laysla qaadan karin dib inta loo dhigto wixii laysla qaadan kara lasii hormariyo oo laga shaqaysiiyo waxaan rajaynaynaa aqalkan muxuu ahaaye ee dadkan miisaanka leh ee culus ee soomaalida waaye aragga ah ay isugu yimaadeen in sbiritkaasi aad sii xoojin doontaan oo wax ku dari doontaan ood sii adkayn doontaan walaalow wax lagu waayey maxay ahayd maamaadi yacni dadka soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa waaye isu soo noqosho dib isu soo kabasho isu soo noqoshadaasina kuma iman karto in raalli laga wada yahay mooyaane xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka oo maanta yeeshay kalfadhigoodii ugu horreeyey ayaa waxaa horyaala howlo culus oo ay ugu horeeyaan doorashada guddoonka iyo ku-xigeenadiisa saynab abukar maxamed v o a muqdisho